shir jaraa-id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaga hadlayay aragtidiisa ku aadan hadalkii shalay golaha baarlamaanka ee ka jeedisay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari waxaana uu ku tilmaamay inay taasi ahayd hadaljeedin muddo kordhin loogu sameynayay madaxda dowladda soomaaliya shalay oo ay taariikhdu ee toddobaatanka bisha juun waxaa golaha shacabka hadaljeedin ka sameeyey gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka marwe xaliime ismaaciil ibraahim hadaljeedinta guddiga oo muddo laga war dhowrayay la sugayey waxay noqotay mid aad looga fajacay oo dadka soomaaliyeed ay yidhaahdeen tanitaan u dhiganayba ma ahaba wixii laga sugayey ama looga fadhiyey ama loo ikmaday oo maxaanku idhaha dadku ay ku aamineen ma ahayn shalay guddiga waxa meesha ay ku soo bandhigeen li'anna lagama sugaynin marna muddo kordhin iyo abuurid mugdi siyaasadeed oo hor leh in dalka guddigii madaxa bannaanaay oo dastuuriga ahay oo ummadda soomaaliyeed kalsoonida ay siisay inay baarlamaanka la hor yimaadaan muddo saddex sana a ka badan guddiga waxay noo sheegayeen inay doorasho diyaar ka tahay dhankooda annaga diyaaray naga tahay doorashada annaga farsamo yaqaanaan nahay siyaasiyiin miihin doorashadii waa naga diyaar hase yeeshee hadaljeedintii guddiga waxaa ka soo baxday inay ummadda soomaaliyeed u hoosaasiyeen oo waqti xeero iyo faldhaan kala dhaceen ay ummad u soo bandhigeen inay ruuxdheeraysi u samaynayaan hoggaan muddo afar sano ah wax ka qaba waayey doorashada dalka islamarkaana xoog iyo xoolo fara badan ku bixiyey burburinta nidaamka federaalka ee dalku doortay xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale si kooban uga hadlay labada nooc ee ku wajahan doorashooyinka la qaban karo ee ay soo bandhigtay guddoomiyaha madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka taasoo mid ka mida uu ku tilmaamay inay sharciga baalmarsan tahay waxaa shalay ay ku hadleen oo ay ka mid tahay labada nooc ee doorashada oo midna sagaal bilood ay u baahan tahay ay yidhaahdeen midna sanad iyo jarjaray u baahan tahay midda sagaalka bilood ay u baahdeen oo la yidhaahdo afka qalaad waxa lagu yidhaha manual registration qof socdaa imaanayo maantaa la diiwaan gelinaya warqadda codayntaa la siinaya qadaa farta loo gelinaya saasay doorasho ku dhaceen waxay dhaheen taasaan waxaan ugu baahannahay sagaal bilood taasna aniga waxaan aaminsanahay usbuuca lagu qaban karaa usbuuca dambaa lagu qaban karaa haddiiba in la qabto oo muxuu ay ka go'an tahay midda kale middaas marka sharciga ma waafaqsana sharciga doorashooyinka si cad oo aan mugdi ku jirin wuxuu u tilmaamayaa registration iyo habka registrationka iyo sida loo register garaynaya codbixiyaasha sharcigaa qeexayo labadii sharci ee lagu door ay mas-uulka ka ahayn mid ka mida ayagoo baalmarsan inay golahii shacabka ee sharciyada u agmaday inta soo hor istaagaan wax ay ka shaqaynayeen dadka soomaaliyeedan u daynaya madaxweynihii hore soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta dowladda ku eedeeyey in muddadii ay xilka hayeen ay ka shaqaynayeen sida uu hadalka u dhigay inay kala furfuraan dowlad goboleedyada burbur iyo khilaafna ka dhex abuuraan hogaanka iyo xukuumadda laga dhir sugayo sow ma aha kuwii tan iyo markii ay talada yimaadeen khilaaf iyo burburin ku waday dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah maalintay yimaadeen dhaywan waxay la kowsadeen federaalka in la kala furfuro la kala jijibiyo la kala burburiyo dadka soomaaliyeedna maanta mas-uuliyadda in badanoo ka mid ah waxaa haya hay-adahaas federaalka ah ee lokaalkaa ee jira marka hay-adihii dawliga ahay ee dadku ay muxuu ahay iyo meelihii dadku joogay ka talinayay maalintii ugu horraysaba oo yimaadeenba waxay ku wadeen uun sidii loo kala furfuri lahay loo kala burburin lahay maalin wal mid loo ceeli lahay madaxweynuhu horey u ballan qaaday inaysan jiri doonin wax muddo kororsi ah way duuban tahay waa on the record waa la dhagaysan karaa doorasho kordhin ma dhacayso ma imaanayso ma waxaynayso madaxweynuhu intaasuu noo ballan qaado noo sheegay gaar ahaan wakhtigii uu kursiga raadinayay iyo markii uu helayba hadalkaas uu aad iyo aad ugu celiliyay taasoo uu ku tilmaamay inay madaxweynuhu markuu ka hadlayay kororsimada wuxuu ku tilmaamay inay luminayso kalsoonida lagu qabo dowladnimada sidaas daraaddeed wax la aqbali kara ma aha inuu maanta noogu soo dulgabado guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isagoo raadinaya muddo kororsi xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweynaha soomaaliya u soo jeediyey baaq ku aadan in muddaxileedka ka dhiman wakhtigiisa uu u howlgalo sidii heshiis siyaasadeed looga yeelan lahaa arrimaha doorashooyinka isagoo dhanka kalena hoosta ka xariiqay inaan la aqbali doonin in marka uu dhammaado muddaxileedka dowladda iminka jirta wakhti dheeri ah loogu daro wakhtiga yar ee ka haray xilli xileedkaaga mudana madaxweyne hal arrin ayaa ayaad ku filan tahay inaadan ka habaabin ayaana ila habboon kaas oo ah inaad u istaagto doorashada in loo helo heshiis siyaasadeed heshiis siyaasadeed in doorashada loo helo si awoodda xukunka si nabad ah loola kala wareego ama si sharci ah mar kale lagugu soo doorto adiga madaxweynaha labadaas arrimoodaa u furan waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego kororsiimooyinkai aan ka hadlayay ee muxuu ahay kororsiimada uu madaxweynuhu u hanqaltaagayo ma aha mid ku kooban isaga oo keliya waxay gadaal ku wadataa kororsiimayaal badan waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilaadka madaxweynaha oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilli xilxilaadka xukuumadda oo la sameeyo waxay gadaal ku wadataa kororsiimo xilxilaadka golaha shacabka kororsiimo xilxilaadka aqalka sare kororsiimo guddiga madaxa bannaan ee qaranka xilxilaadka guddiyo kale oo badan oo dalka ka jiro ugu dambayntii madaxweyne xasan sheikh ayaa soo dhoweeyey matalaada siyaasadeed ee saddex iyo tobanka xubnooda ee gobolka banaadir laga siiyey aqalka sare taasoo shalay baarlamanka soomaaliya ay meel mariyeen waxaana uu intaasi raaciyey in si matalaadaasi looga dhabeeyo loo baahan yahay in dadka muqdisho loo ogolaado inay samaystaan maamul madax bannaan oo iyagu ay soo doortaan dhinaca kale maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay banaanbax ay soo abaabuleen maamulka gobolka banaadir kaasoo lagu taageerayay ansixintii golaha baarlamaanka ay shalay ku ansixiyeen matalaada saddex iyo tobanka xubnood ee aqalka sare laga siiyey gobolka banaadir xasan kaafi qoyste v o a muqdisho